wadahadaladii nabadeynta ee puntland iyo galmudug ayaa maanta mar kale ka furmay magaalada gaalkacyo kulanka maanta ayaa si gaar ah waxa uu u dhex maray guddi loo xil saaray dhammaynta wadahadalada warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq lixdan xubnood oo loo qabtay dhammaynta wadahadaladii galmudug iyo puntland ayaa kulankoodii ugu horreeyey ku yeeshay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana waxgarad iyo mas-uuliyiin ka qayb gashay kulanka ay guddiga nabadeynta u jeediyeen dardaaran suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa ka waramaya muhiimadda isu imaatinka xubnaha guddiga nabadeynta ee gobolka mudug shirkani wuxuu ahaa in guddiyadii horay loogu ballamay ee lasoo kala diyaariyey maanta in laisku keeno isbartaan hal guddina ay noqdaan howlaha hor yaalla oo loo igmaday oo ay og yihiinna ama dadka kaleo dhan dhammaantii u og yahana ay gudagalaan sidii maaragtay xalkii loo baahnaa uu iman lahaa guddigan inuu isku yimaado dadka colaabta weyn ay anigu ka haysatay baan ka mid ahaa dad waxgaradoo gudaha jooga oo nabadda danaynayo rabay in guddigu inta isku yimaado shaqadii bilaabo iyo dadka ka baxsan gobolka mudug oo sida dowlad goboleedyada madaxdooda iyo waxgaradkooda iyo dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba guddigan waa ka dharsuwahayeen inuu isku yimaado macnay ugu fadhidaa annagana macnaynu ugu fadhidaa ilaahay subxana wa tacala waxaan rajaynayaa macnahaas dadka inuu haleelsiiyo ummadda intaa fara la-eg oo kuwa ayna muslim ahayn oo degaan aysan nagu ahayn ay danaynhayaan annagoo dalka iskali inaan garanno danayno waa rajaynaya insha allahu kariim guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka puntland maxamuud jaamac ayaa sheegaya in guddiyo kala duwan oo la qabtay aan laga midho dhalin hase ahaatee xubnahan laga sugayo tallaabooyin muhiim ah inay ka qabtaan gobolka mudug waxaan taagannahay garaafka meel fiican ayuu marayaa guddiyo badan baa lasoo qabtay guddiyo nabadeyn labada kun lixiyo tobanka soddon iyo kow iyo soddon iyo kow baa shaqayn jiray sagaal iyo sagaal baa ku xigay oo toddobiyo tobankii ahaa oo guddiga xadba joojinta sideed iyo toban iyo sideed iyo toban baa jiri jiray oo guddiga nabadeynta gobolka ahaa hadda waa soddon iyo soddon maxaa yeelay guddiyadii hore waxay ahaayeen guddiyo ay isu keenaan inta badan u n waxay ahaayeen ha isfiirinin haddaad ifiirisidna waa dagaal labadiina ha isfiirinin oo kala jeesta marka laysoo fiiriyana waxaa dhici jiray waxyaalo badan oo minor bay wax ka bilaaban jireen marka guddigaani siduu hadda suldaan cabdiqani sheegay waxa weeye mid baa tihiin waa runoo mid baa tihiin waxaa weeyaan meel fiican buu hadda garaafkeeni marayaa gobolka amnigii meel fiican buu marayaa dadkii waa isu gudbayaa guddoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug cabdirashiid cartan ayaa tilmaamaya in gobolka ay xilligan ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo loo abuuray ka hortegidda colaadaha gaalkacyo islamarkaana ay muhiim tahay sidii looga faa'iidaysan lahaa si aad la socotaan annaga maamuladeenna muddo dheer baa waxaan lasoo daaladhacaynay howlahan oo nabadeynta iyo wax ku saabsan oo qayb ka aheedeen runtii waxay mudan yihiin in loo hambaliyayaa oo loo mahdiyaa oo la bogaadiyaa maxaa yeeley insaanku wax uu soo qabtay wuxuu mudan yahay in lagu shafaa xabajoojin baa laga soo qayb qaatay waxyaalo badan baa la qaban jiray laakiin maalinba marxaladay joogta maanta oo halkan ay marayso oo ay weji kale yeelato nabadeen ay marayso oo hogaan uu yahay islaam bashiir iyo ma arkaysaa si gaarana uu odayaasha dhaqanka ay ugu xil saaran yihiin inay arrintan xoog iska saaraan macnaha ku jiraa waxay tahay xagga maamulada siyaasadda inay aada isugu soo dhowaadeen boolis isku dhaf uu deegaanka joogo ciidamo militaar oo federaal ah oo maarka deegaanka u joogo haddana ha yeeshee loo baahan yahay wax badan oo lasii turxaan bixiya inay dhiman yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo khadka taleefanka kaga soo qayb galay asaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu sheegay in wasaaraddiisu ay wax badan ka qaban doonto arrimaha dib u heshiisiinta dadka gobolka mudug wada degan waxaan rabaa inaad ugu hambaliyeeyo jidka dheer oo aada soo bashiiseen oo aada kusoo geedigeliseen nabadan islaam bashiir islaan cabdulle oo gunaanadka hadalka la siiyey ayaa xusay qabashada guddiyadii hore inay ahayd marxalad xilligaa taagneed ha yeeshee xubnahan lixdanka ah inay ka duwan yihiin oo looga fadhiyo dhammaynta khilaafaad kasta oo ka dhex jira dadka labada daan ee gobolka mudug
gobolkan dhibaatooyin badan buu soo maray xilliyo kala duduwan oo aada u dheer oo habda weji iyo qaab lahayd runtii aada baan uga xunnahay wax badan oo nasiib darro ah oo aan loo baahnayn baa dhacay oo dadkan ehelkaa wada dhashay oo deriska ah oo wax walba wadaaga ee dhex maray intaas oo dhibaatooyin ah oo faraha badan oo dhacaya waxaa feer socday dadaal ay dadka waxgaradka ahi ay samaynayeen dadaalkaasi wuxuu ku koobnaa xiisad markaas taagnayd ama colaad markaas aloosnayd in la damiyo baa la isugu imaan jiray oo loo shiri jiray oo guddiyada loo qaban jiray maanta kulankaani waa ka duwan yahay guddigan la qabanayana shaqadiisu taas waa ka duwan dadaaladii hore waxay ahaayeen keliya sidaan sheegay in la demiyo xiisad iyo colaad jirta laakiin guddigan wuxuu u xilsaaran yahay inuu raadiyo xal kaban dambaysi oo lagu soo afjaro colaadaas muddada badan iyo khilaafaadkaas gobolkan la haray cabdiwaaxid v o a gaalkacyo